Kalluunkan iyo weliba uu sahayay kalluunku hadala iyo amniga iyo nadaafadda xaafadda horseed ee Garoba ee weliba ku qayb galaya mas-uuliyiin kudareerta dowladda hoose ee Garoba iyo bulshada xaafadda magaalada gudoomiyaha xaafadda horseed ee garoobe muxiba maxamuud yuusuf oo yee qabatiya shirkun olonku hadalaya amniga iyo nadaafadda xaafadda horseed ee garooba iyo faahfaahin oo kubiidaya muhiimadda iyo latanawada dadabtiinnu garowe nabad baynu ku joognaa horumar baynu ku joognaa waad og tihiin caasimadda puntland markii la yidhaahdo wax dhaqdhaqaaq kama socda wax dhaqdhaqaaq waa ka socda haddii ganacsi jiro waa ka wada socdaan waad og tihiin suuqii se suuq looga adeeganayo ganacsigu ugu socdo bakhaaradu uga socdaan bacadlayaasha looga shaqaynayo aad baan boqolkiiba boqol ugu mahadin celinayaa casumadda puntland ee garowe garowe waa hooyo hooyana waxa weeye waa naasnuujin alxamdulilaah rabbialcaalamiin waad ogtihiin dhulalka laga qayninayo oo afar iyo labaatan saac la leeyahay dhib baa ka jirta oo dhibaataa ka jirta laakiinse innagu waa cunnaa waa cabnaa waa toosnaa nabad baynu ku seexannaa guryaheenna albaabada habeenkii way iska ballaqannaa wax yar oo la leeyahay wiil yar baa moobil furanayo oo guri baa tuug u soo dhacayo waa intaa yar laakiinse alxamdulilaah rabbialcaalamiin garowe barwaaqaa taalla nolol fiican baa taalla aynu ilaahay u xamdi naqno
xildhibaanka golaha deegaanka degmada garoobe axmed maxamed sheekh aadan oo ku hadalaya shir kalunku hadala iyo amniga iyo nadaafadda xaafadda horseed ee garooba iyo sigaariyanka baaqi bulshada iyo kaalintii koobaad iyo ku qaadan nabada amnigu waa waxaan ku noolnahay nadaafaduna waa waxaan ku noolnahay haddii labadaa la waayo wax noole wax afbaada midna ma jirayso waa laga hadlay ha la adkeeyo mar walba ha laga shaqeeyo haddaanuna ka shaqayn id noo imaanayso nala shaqaynayso ma jirto laakiin annagaa rabna inaan ka shaqayno booliiska u sheegno mar walba aanu gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-higeenka iyo guddiga aanu garab istaagno taasaanu horumar ku gaari karnaa dadka waxa ay sheegayaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle laakiin mahadle waa idinkaa iskale danta guud puntland inaan u qareemaan diyaar u ahay si gaara xaafadda horseedaan diyaar u ahay inaan u qareemo wadooyinka in badan ay sugayeen oo ay waayeen in lambarka koowaad laga dhigo xaafidaha ugu horeeya oo laga dhigaan ka dadaalayaa dadkan suuqa degan ama dadkan soomaaliyeed suuqaan horta dad gaara ma degan dad soomaaliyeed baa degan suuqii garow waay reer nugaaleed baa degan dadka dhahayo ama dad gaara ama sidaa dhahay anaa caddaynaya xildhibaankoodii nugaaleed baan ahay qofkii magaca gaara ugu sheego isiguunbaa maaragtay ku eg tahay reer nugaaleed way dadkan haddii la maago reernugaaeedreer nugaaleed ahaan baa loo maagayaa haddii ganacsigood la maago reer nugaaleed ahaan baa loo maagayaa koonfurta soomaaliya waxaan leenahay idana puntland qaran bay u gudubtay inay qaran u gudubtayn anaa caddaynayo nabadda waa xaaladda xasilooni iyo kuwada noolaashaha taaseytio rabitaanshe noolago kuwada sameeyinga aasaaska iyo jiritaanka bini'aadanka waa tiirka dhaxaadkan ee hormuudka bulsho kasta